bismi illaahi araxmaan araxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidi alambiyaai walmursaliin waa mikrofonkii dubista cajaladaha alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii koowaad ee siirada cumar bin khadaab oo ka kooban saddex iyo toban cajaladood waxaana inoo soo jeedin doona walaalkan sheekh aadam xaaji maxamuud وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد إخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu si kooban oo aynu ku qiyaasnay muddo toban cajaladooda aynu uga hadli doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono taariikhdii cumar bin khadaab radia allahu canhu iyadoo sababta aynu u doorannay cumar bin khadaab radia allahu canhu ka warankiisa ay tahay sababo badan waa marka hore eh saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jeclaa waxa uu ku jiray saxaabigii ugu sifooyinka badnaa waxaa ka warramay sifooyinka uu leeyahay bukhaari waxaa ka warramay sifooyinka uu leeyahay muslim ayaa aada uga warramay taasi waxa weeye waa sababta koowaad weeye sababta labaad ee aynu u dooranay inaynu ka waranno taariikhdii cumar bin khadaab radia allahu canhu muddadii khilaafada oo ahayd soddon sannadood sida nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiid saxiixa uu ku sheegay oo soddonkaas sannadood khulafada oo afar ahaa isagu uu qaatay toban sannadood iyo lix bilood tobankaas sannadood iyo lixda biloodna ay ahaayeen tobanka sannadood iyo lixda bilood ee ka tilmaaman wakhtigii soddonka sannadood ee khilaafadii saxaabadu ay lahaayeen ridwaanullaahi calayhi waxay intaa wehelisa cumar bin khadaab radia allahu canhu intii uu talada muslimiinta hayey islaamku waxa uu soo gaadhay africa oo ilaa ma garatay libiya uu soo gaadhay islaamku waxa uu gaadhay sham oo dhan oo sham isku fadhigeedaasi maanta lubnaan iyo falastiin iyo qeyb masar ka mida iyo suuriya ayaa ardu sham lo odhan jiray wakhtiga aynu ka hadlayno islaamku waxa uu gaadhay yurub islaamku waxa uu gaadhay ilaa iyo dhulka ardu siin la yidhaahdo ee jiniiska la yidhaahdo ayuu islaamku gaadhay intaba waxa uu gaadhay wakhtigii cumar bin khadaab radia allahu canhu waxay intaa wehelisa waa casriga keliya ee saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii cumar uu noolaa talada ay wada gaadhaan ay ahayd tala mida oo mas'alo wal oo diinteenna ka mid a iyo qadiyad wal oo laga ijtihaado oo wakhtigaa jirtay culimmadu ay u bixiyeen qadihii cumar bin khadaab radia allahu canhu halka laga yaabo wakhtigii cali bin abi aalib ama wakhtigii cuhmaan ibnu cafaan ama wakhtigii abubakr bin abi quxaafa in aad ka maqasho mararka qaarkood iyadoo abubakr uu talada hayey ama cali bn abi aalib uu hayey ama cuثmaan ibnu cafaan in aad maqasho yani masalan saxaabigaasi arrintaasuu ka dadaalay laakiin waktigii cumar bin khadaab haddii talo uu gaadhay cali bin abi aalib waxaa loo odhanaya sidaasuu yidhi cumar bin khadaab waxaa intaa wehelisa islaamka marka la doonaya in la fahmo casriga keliya ee lagu fahmi karaa waxay tahay taariikhdii cumar bin khadaab radia allahu canhu cumar bin khadaab oo lixdan jir ku dhintay toddobiyo labaatan jirna ku soo islaamay oo saddex iyo afartan sannadood ahaa saxaabi muslima waxaa habboonaan doonta in saddex iyo afartankaasi aynu aada uga hadalno waxaa wakhti badan inaga qaadan lahayd inaynu ka hadalno dagaaladii ugu waaweynaa oo dhacay wakhtigii cumar bin khadaab radia allahu canhu sida abdaaluqaadisiya oo xorayntii ciraaq iyo furashadeedii dagaalkii ugu weynaa ahaa sida fatxu dimishik oo furashadii dimishik oo suuriya furashadeedii ahayd sida abdalulyarmuuk oo ahayd ciidankii ugu badnaa ee ruumiyiintu ay lahaayeen ee shaam lagu xoreynayey jabintiisii sida dagaalkiina hawanda la odhan jiray oo ahaa dagaaladii ma garatay ardul furus markii ugu dambeysay la qabsanayey muslimiintu ay galeen sida dagaalkii loo yaqaanay macrakatuljisr oo runtii saxaabadu ay aada uga hadlaan oo uu hogaaminayay musana binu xaarisa dagaallo badan baa dhacay waktigii cumar bin khataab radia allahu canhu iyagana si guud mar ah oo laakiin aynu ku fahmayno taariikhdii cumar bin khataab radia allahu canhu ayaynu uga hadli doonaa cumar bin khataab radia allahu canhu waxa uu dhashay yacni toddobiyo soddon ka hor yacni qabla alhijra hijrada toddobiyo soddon sannadood buu ka horreeyey cumar binu khataab jiritaankiisu waxaanay ku beegnayd shan boqol iyo afariyo siddeetan markii ay ahayd taariikhda miilaadiga ah cumar waxa uu ka dhashay reer reerihii quraysheed u hayey waxaa loo yaqaano alqadaa ama dadka kala saarkooda quraysh waxay ahayd bulsho isku xidhan oo xaramka carabi ay ku qadariso reer walbana waxbaa lagu ogaa reerka loo yaqaano reer beni haashim oo uu ka dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay hayn jireen talada kacbada reerka loo yaqaano reer beni umaya waxay hayn jireen tijaarada iyo baaca mushtariga quraysheed reerka loo yaqaano reer beni maqsuum wuxuu ahaa reerka quraysh u dagaal gala allahuma salli calaa maxamedin reeraha ka dhiciya marka ay reeraha isqabsadaan hobkana u haya buu ahaan jiray reerka loo yaqaano reer beni cadi oo uu ka dhashay cumar bin khataab radia allahu canhu waxa uu ahaa reerka kala saara qurayshi marka ay isqabsato idan cumar bin khataab radia allahu canhu waxa uu ka dhashay reerka kala saara quraysh gudaheeda ee haysta waxaa loo yaqaano maktab ulqadaa meesha lagu kala saaro quraysh awowgii baa hayn jiray idan culimmadu waxa ay leeyihiin marka ay ka hadlayaan reer beni cadiye waxay ahaayeen reer kala saaro quraysh oo ka tilmaaman quraysh gudaheeda reerkaasuu cumar ka dhashay isagoo reerkaasi ka dhashay waxaa u wehelistay abtiyaashiin waxay ahaayeen reerkii quraysh hubka u hayey dagaalkana u taagnaan jiray marka reer beni maqsuum baa abtiyaal u ahaa oo waxaa abti ruma u ah bay leeyihin culimmada qaarkood ninka loo yaqaano yacni camar binu hishaam oo ahaa abuljahal ninkii lo odhan jiray idan cumar binu khataab hooyadii waxayd xantamata ibnatu hishaam marka cumar laba meelood buu laba sifo oo ad adag ka helay reerkii uu ka dhashay waa reerkii quraysh kala saarayey oo kowa oo ka dhashay iyo abtiyaashii oo noqday reerkii quraysh hubka u hayey iyo raggana soo saarayey idan waxaa la leeyahy dhinac wuxuu ka helay sifadii ahayd xukunka kala saarkiisuu ka bartay dhinacna wuxuu ahaa raggii fardafuulka badnaa maadaama abtiyaashii ay ahaayeen raggii dagaalka u taagnaan jiray culimmada in yar baa diidan in abtigii ruma uu ahaa ninka loo yaqaano yani allahuma salli calaa maxamedin camar binu hishaam waxaanay isku khilaafaan cumar binu khadaab hooyadima waxay ahayd xantamata ibnatu hishaam mise waxay ahayd xantamata binu haashim haashim iyo hishaam ereygaa lafdigaasi ayaa culimmada khilaafkooda u yahay laakiin riwaayaadku waxay u badan yihiin in abtigii uu ahaa ninka loo yaqaano abuljahl cumar binu khadaab radia allahu canhu waxa uu islaamay saddexiyo tobankii ka hor qabla alhijra yacni saddexiyo toban sannadood ka hor intii aanay hijradu dhicin oo ku beegnayd lix boqol iyo sagaalkii miilaadiga ahaa cumar toddobiyo labaatan jir buu ahaa markii uu islaamay wuxuu nin fardafuul badan wuxuuna ahaa nin legdin badan wuxuuna ahaa nin ugaadhsi badan waxaanuu ahaa nin ku ixtiraam badan oo aada loogu ilaaliyo mujtamacii carabeed gudaheeda leanna wuxuu sifooyin u lahaa intii wakhtigaa qofka dhallinyarta ah lagu ilaalin jiray culamada qaar waxa ay ka hadlaan sida markii aynu ka hadlaynay taariikhda khaalid bin waliid oo aynu si kooban uga hadalnay raggii tartamada ku kulmi jiray bay ahaayeen cumar bin khataab iyo khaalid bin waliid iyo xamse bin cabdilmudalib oo xagga sifooyinka dhallinyarta marka ay noqotay islaamka ka hor dadkii muuqday ayaa uu ka mid ahaa cumar bin khataab ma aan jecliyey inaan wakti badan ku qaado ka hor islaamnimadiisa cumar bin khataab toddobiyo labaatan jir buu ku soo islaamay waxaan uu ahaa markii dacwaddu ay soo baxday dadkii ugu colaada badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay ahayd laba arrimood isagoo reerkoodu uu taladii kala saarkahayey oo ay ka wareegayso iyo abtigii oo quraysh u talin jiray oo allahuma salli calaa maxamed u talintaa darteed uu u talin jiray uu colaaddii abtigii uu qaaday uu doonayey inuu isaguna dhinac ka ahaado iyadana wuu ku colaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasi waxay keentay in cumar binu khataab uu noqdo dadkii ugu tacdiibka badnaa dadkii muslimiinta ahaa ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan gabadha muslimaddaa ee loo yaqaano leyla bintu xasma ayaa maalintii ay hijroonayeen ilaa ardi alxabash ayaa cumar bin khataab la kulmay markaasaa uu ku yidhi ilaa ayna yaa leyla xaggee baa u guuraysaan buu ku yidhi waxay tidhi waadna dhibteen waxaanu doonaynaa diinteeda inaanu la baxno oo meel aanu dhulka ilaahay ka mida oo aanu ku nabadgalnay inaanu ula baxno arrintaasi ayaa cumar binu khataab radia allaahu canhu uu la hadlay isagoo runtii kule saaxibadkum assalaama nabadgelya korkiinna ha ahaato arrinta caynkaasa ayaa leyla ay u keentay ninkeedii oo caamir binu rabiica lo odhan jiray waxay ku tiri yaa caamir maanta arrin layaab badan baan arkayo cumar markii aan sii baxay ee aan ku yidhi waanu guuraynaa idinkaanu idinka guuraynaa wuxuu idhi nabadgelya korkiinna ha ahaato markaase wuxuu ku yidhi ma waxa aada damacday oo niyaddaada aada gelisay in cumar binu khataab uu islaamayo ilaahay baan ku dhaartay bay tii yacni wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay lan yuslima cumaru ilaa rabbi alcaalamiin xataa yuslima ximaru lkhataabi ilaa dameerka yacni khataab uu leeyahay oo cumar aabihii ilaa uu soo islaamo ilaa ma aha buu yidhi inuu islaamayo cumar bin khataab radia allahu canhu marka ad adayga cumar uu ku adkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii rumeeyey ayaa halkaasi aynu ka garanayna culimmada waxay leeyihin sababtii u islaamay ee islaamnimadiisa keentay waxaa ka mid ahayd waxa uu dhegaysan jiray qur'aanka oo maalin maalmaha ka mida maalimaha ka hor ayaa kacbada rasuulku marka uu istaago ee uu tukanayo ayuu ag iman jira u dhegaysan jiray wa kaana yaqra'u wayaktubu cumar wuxuu ahaa mid wax akriya waxna qora oo marka qoraalka uu waxna akhriyi jiray waxna qori jiray wuxuu ahaa nin gabayadana soo sardiya oo qabto oo gudbiya fahmo luqada carbeed ee ugu wanaagsan marka qur-aanka aada iyo aad buu u dhegaysan jiray cumar binu khataab radia allaahu canhu iyadoo culimmadu ay leeyihiin qur-aankii uu dhegaysanayay baa qalbigiisa soo celiyey ayaa maalin maalmaha ka mid a uu soo dhaqaaqay isagoo seeftiisii ay galka ka baxsan tahay una socda in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu wax ka qabto oo isaga uu joojiyo dacwaddaa uu dadka ugu yeedhay socodkaa cumar uu samaynayey ayaa saxaabi saxaabada ka mida oo nucaym binu cabdillaahi loo odhan jiray oo reer beni cadiya oo ay isku reer ahaayeen baa la kulmay wuxuu dhi yaa cumar xaggeed u socotaa buud wuxuu dhi ninka quraysh kala kaxeeyey ee diinta cusub keenay ayaan doonayaa maanta inaan wax ka soo qabto oo aan halkiisa ku joojiyo buud marka wuxuu usoo socdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar binu khataab socodkii isagoo soo wada oo ku soo socda xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nucaym saxaabiga waa fikiray saxaabi aada u maskax badan bu reerna isaga iskugu dhow yihi wuxuuhi war ninkaasi inuu nebiga u tagoo dhibi ay ka dhex dhacdo isagiiyo saxaabada iyo inaad meel kale u jeediso malaha waxaa khayr badan inaad meel kale u jeediso marka waxa uu ku yidhi war reer bani haashim ka nabadgeli maysidee ninkii aynu ilmaadeerka ahayne siciid binu sayd iyo inantii walaasha ahayd ee faaduma bintulkhataab ayaa islaamee horta kuwaa wax ka soo qabo wuxuu doonayay inta uu halkaa ku maqan yahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu sii wargeliyo oo u sheegay saxaabigaas cumar binu khataab uu cadhooday ilaahayna xikmad buu uga jeeday gurigii buu tegey albaabkii buu garaacay khabaab ibnularf saxaabiga loo yaqaano ayaa markaa la joogay oo qur-aanka ayuu u akriyey mar alaaliya markii albaabkii uu garaacay ee codkiisii la dareemay ayaa saxaabigii meel yar buu ka eegayoo khabaab ibnularf saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu hor rumaysana waa ka mid ahaa saxaabi itaal daranna wuu ahaayo waa dhuuntay cumar albaabkii baa laga furay wuxuuhi waxaan maqlay diintii quraysheed inaa ka baxdeen iskumanayna ogeyn cumar nin xoog badan buu ahaa nin dheerna waa ahaa culammada qaar waxay leeyihiin marka uu awrka fuulo lugihiisu dhulkay gaadhi jireen cumar bin khataab radia allahu canhu marka nin quwaddaa ilaahay u dheliyibu siciid bin sayd buu sidaa u qabtay cumar markaasuu qabashadii uu qabtay saxaabigaasi kaana min casharati almubashiriin waa tobankii ugu horreeyey ee jannada loogu bushaareeyey kor buu u qaaday koruqaadkii uu kor u qaaday ayaa faadima bintulkhataab oo walaashii ahayd ay aragtay in saxaabigii uu halis ku jiro dabeeto waxay ku tidhi ataqtulu rajulan an yaquula rabbiya allahu yaa cumar war ninkan ma waxa aad ku dilaysaa inuu yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah ma intaasaad ku dilaysaa bay iyadana wuu dhirbaaxay dhirbaaxadii baa la yidhaha inta ay dhulka u dhacday ayaa wejigeeda wejigeeda ayaa dilaacay dilaacii wejiga uu dilaacay ayaa uu dhiiggeedii eegay kelmaddii bay aada ugu celisay naquulu laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah waxaanu leenahay bay tidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah kelmaddii bay dhowr goor ku celisay cumar binu khadaab baa dareenkii walaashii dhiiggiina waa arkay waxaa kaloo dareenkiisii soo jiitay inantii oo ku ad adag kelmaddii tawxiidka inay ku celceliso saxiifad yar oo ay ku qornayd aayaadkii uu u akhriyayey saxaabigaasi ayaa dhulka ku dhacday soo qaad buu is yidhi waxay tidhi ha taabana yaa cumar oo maxaan u taaban waayey waxaad u taaban weyday bay tidhi weli walaal daahir ma tihido ilaa aad isa soo nadiifiso oo aad soo maydhato qur-aankaa taabani cumar waa baxay wuu soo maydhay wuu soo weysiistay markaasuu saxiifaddii qaaday sidaasuu u eegay bismi illaahi araxmaani araxiim tooha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaa tadkiratan liman yaksha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى انت مركو أخري عمر بن الخطاب أيا درين كيسي اسبتلي وأنا انتي كتالي صحيفتي يعني اللهم صل على محمد وأخري عمر بن الخطاب رضي الله عنه خباب بن الأرض saxaabigaasi oo isagu markii hore dhuubanayey ayaa wuxuu arkay cumar binu khataab in dareenkiisii uu isbedelayo uu u socdo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ku islaamo sidii ayuu khabaab ku soo baxay wuxuu idhi yaa cumar yacni bushaarayso waayo shalay baan ka yimid nebiga calayhi salaatu wasalaamo waxa uu lahaa allahuma acizi alislaama biaxadi alcumari ilaahayow islaamka labada cumar mid ku sharaf ilaahow labada cumar mid ahaan diintaada xoog uga dhig marka waxaan u malaynayaa buu yihi ilaahay inuu adiga ku doortay labada cumarna waa labadaa isu abtiga aha waa camar binu hashaam oo abuljahl ah iyo cumar binu khataab oo ahaa cumar binu khataab idan waxaan u malaynayaa bu yihi ilahay inuu ducadii aqbalay oo adigoo aada islaamayso wuxu hi harkuu joogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi daaru larqam ibnu abilarqam daartaasi ayuu jooga ee daartii aynuu baxay sidii bay isku raaceen cumar bin khadaab baa horeeye seeftiisiina weli ma u galaynine dee waa nin dagaal u diyaaray u muuqata saxaabadii markuu ishortaagay ayaa albaabkii u garaacay saxaabi baa ka eegay meel daloosho oo saxaabadu markaas sagaal iyo soddon bay ahaayeen tirada meesha ku jirtay sida riwaayaadka qaarkood ay leeyihiin riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihin maya afartan bay ahaayeen saddex iyo labaatan dumar ah oo muslimiina waktigaa jiray riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihin koob iyo toban baa jiray idan tirada muslimiintii marka laysu geeyo afartan iyo saddex iyo labaatan saddex iyo lixdan bay ahaayeen sagaal iyo soddon iyo koob iyo toban marka laysu geeyana lixdan bay ahaayeen tirada caynkaasa ayay ahaayeen guud ahaan mar alaali markuu sidaa waygaba saxaabiga yihi yaa rasuul allah waa cumar oo seeftiisii ay diyaar tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana shujaacan wa kaana ashjaca annaas geesi buu ahaa ragna isagaa ugu geesisanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xamza bin cabdilmudalib oo runtii fardafuul badnaa oo ku wanaagsanaa dagaalka ayaa yidhi yaa rasuul allah cumar waa isnaqaanaa anigaa u baxyo oo waxaan ku dadaalayaa buu yidhi in aan ka guulaysto ilaahayna uu ila kaaliye anigayda markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa hadduu shar u jeedo seeftiisaanu ku dili doonaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebigu waa baxay waxaa la yidhaha albaabka markuu rasuulku furay iyo qabashadii uu guntigiisa iyo seefta isku qabtay baa mar keliya ahay yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kayisun fadin rasuulku muu ahayn nin hurdo oo seexday wa kaana min sifaatihi sala allahu calayhi wasalam sifooyinkiisa waxaa ka mid ahayd yacni alyaqda soo jeed badan in qofka waxa uu u socdo uu garto rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka nebigu albaabkii waa furay isla markaana guntigii iyo seeftii buu mar keliya qabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar bin khataab buu ku yidhi awoodi maysid inaad saarto haddiise aada saarto waana kugu dili doonaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anaka rasuulu اllah waxaan qirayaa buu yihi in ilaahay uu keli yahay adiguna aad tahay rasuulka ilaahi subxaanahu watacaala kelmaddaa markii uu yidhi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalam yihi allahu akbar markaasaa saxaabadii ay dareemeen in cumar bin khataab uu islaamay waana halka cumar bin khadaab markuu ka waramo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu idhaa maalintii rasuulka waan salaamayo awoodda ilaahay ii dhaliyey iyo kartida aan lahaa buu yidhi iyo quwada ilaahay siiyey weli buu yidhi nin aan salaamay intaan noolaa gacanteeda hoos umuu liicin buu yidhi laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasi markii aan salaamay gacanteeda hoos buu u dhigay buu yidhi waa ninka keliya intii aan noolaa gacanteeda markii aan salaamay gacanteyda liiciyey buu cumar bin khadaab radi allahu canhu ikhwaani cumar ilaahay waa la hadlay yani ma garatay subxaanahu watacaala bushaaro badan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu bushaareeyey isla markiibana wuxuu la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ku uhi yaa rasuul allah in badan baan islaamka waxyeelay muslimiintana waxyeelay waxaan doonayaa inaan baxo yaa loogu nicib yahay islaamka oo maanta aan islaamka gaadhsiiya buu yidhi yaa rasuulallah saxaabadii baa la hadashay waxay ku yidhaahdeen abtigaa gaadhsiiyey allahuma salli calaa maxamed abuljahl kaasaa ugu necbaansho badan cumaroo seeftiisii wata ayaa tegey kacbadii faqaal yaa macshara quraysh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah qurayshe waxaan idiin sheegayaa inaan islaamay oo alla uu keli yahay maxamedna uu yahay rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala quraysh oo dhan baa yaaban waa cumar oo diyaargaroobo seeftiisiina u diyaartay waa la daba guuray waa la daba socdaa ninba ninka uu ka madax adag yahay baa uu ku dul akriya kelimatu tawxiid markii dambe oo abtigii ku garaacay aada buu u garaacay albaabkiisii markaasuu yihi man aasuu yihi cumar bin khadaab wamaada turiidu ya bna ukhti aada buu u jeclaa leanno nin adag buu cumar ahaa oo dagaalka ku ba-an qurayshina dee dagaal bay u taagnaan jirto sida dee sifooyinkooda aynu ku aragnay niman yacni dil badan oo gudahooda ka dagaalama oo qabaa'ilka la dagaalama ayay ahaan jireen idan cumar bin khadaab nin rag loo haystuu ahaa oo abuljaal u kaxaysan jiray marka dagaal uu gelayo aad buu usoo dhoweyn jiray markiiba uu soo baxay inankan abtiga u ahaayo maxaad u baahan tahay buuri aquulu lak ya khali ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxammadan rasuulullah waxaan doonaya inaan kuu sheego buu yidhi inaan islaamay oo aan qiray in ilaahay uu keli yahay nebiguna uu yahay calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay waxaa la yidhaha abuljahl baa dhulka ay kaga dhacday albaabkiibuu xoog u xidhay uu yidhi waxaa xumaaday waxa aad ii sheegtay buu yidhi de waa cumaroo diyaaro wax kaloo ugu jawaabana waa gelin waayo markaasuu iska noqday cumar bin khataab baa kacbadii ku soo noqday quraysh oo dhan baa saf u soo gashay de nin karti badanna waa ahaa nin dagaal badanna wuu ahaa ilaa intii cadceeddu ay wareegeysay bay dagaal ku jireen ilaa cumar uu daalay dabeete wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddii saddex boqol aanu maanta nahay buu ihi qurayshe magaalada weynu ku kala tegi lahay buu ihi laakiin waxaa ogtiin buu ihi maanta inaan keligay ahay marka waxaa la yidhaha caas bin wail baa ugu yimid markaasuu yidhi war ma cumar baad doonaysaan inaa iskugu tagtaan ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi arrinkiinu inaanu wanaagsanaanay inay iskaga taga dabeete halkii bay kaga tegi ikhwaani fillaahi waxaa xusid mudan xadiidkii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu yihi in allaha qad jacala alxaqa calaa lisaani cumar saxaabadii sagaal iyo soddonka ahayd ama afartanka ahayd waxay yidhaahdeen aadaankii aanu kula fadhihi jirnay daarularqam ibnu abilarqam maalintaasaanu dibadda u soo saarnayo aanu dadkii gaadhsiinay ilaa cumar bin khadaab baa islaamay oo markaasaa la ogaaday in aanu helnay ximaayo wanaagsan cumar intii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la noolaa wuxuu u ahaa laba sifu u ahaa mar wuxuu u ahaa la taliye oo nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi aad u maskax badan buu ahaa waa la telin jir dhinac kalena wuxuu ahaa ninka keliya ee difaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee marka arrinku uu adkaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam si berber taaga cumar bin khadaab iyadoo muddada uu islaamka ahaa muddo kooban ay tahay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo ogolaaday inuu baxo oo uu hijroodo hijradaas saxaabadu ay hijroodeen waa ognahayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam hoos buu u hijrooday saxaabada oo dhanna waa lagu waajibiyey saxaabi walba hoos buu u baxay cumar bin khataab radia allaahu canhu isagu markii la yidhi waxaa laydinku waajibiyey inaad hijrootaan quraysh buu la hadlay qalabkiisii buu diyaarsaday wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh waxaan doonayaa inaan baxo oo aan hijroodo ninka doonaya hooyadii inay goblonto waa adigaasaan marayaay oo halkaasaan ka baxayaaye dee halkaa aynu iskugu nimaadno sidii buu ku baxay cumar bin khataab waxaa la yidhaahdaa inaan allahuma salli calaa maxamedin ay xagga hooye ka walaala ahaayeen abuljahl ayaa yidhi waan ku raacayaa sidii ku raacay dhexda markay marayeen baa abuljahl ka daba yimi markaasuu ku yidhi hooyada ayaa ii kaa soo dirtay aad bay kuugu cabanaysay waxay doonaysay inaad ku soo noqoto arrimo badan oo ay isku ogeydeenna ay kaala hadasho cumar bin khataab baa saxaabigii la hadlo yidhi warkani waa abtigay buu ku yidhi adigana xagga hooyaa ka walaalatiin buu yidhi anaa kaa aqaana buu yidhi abtigay waar ha raacin buu ku yidhi ha raacinoo hadduu dagaal u jeedana waa kaase bal ha kula hadho buu yidhi aniga ila soco haddii kalena yaanu kasasabanin buu yidhi waynu ogno koon diin baynu ku kala tagnay ha ku noqonin saxaabigiibaa adigu wuxuu sameeyey yani ma garatay walaac buu walaac buu sameeyo cumar bin khataab baa daabadiisii siiyey oo yidhi war haddaba taydaasaa dheeraysee kama aamin qabo ninku waa nin shar badane si aad uga dheerayso waa laba ee taydaa fuul waxaa laaa dhexda markay marayaan ayaa abuljahlu haddana saxaabigii khiyaamiye markaasuu ku yidhi walaal waxaan doonayaa inaan fuulo daabadda waa tan ee iyira bedel waa markii ay ka soo dhaqaaqeen mar allaaliya markuu daabadii u bedelay ayuu ihi iminkainaga baxsan kari maayo iminkaynu xidhxidhayna dee waa laba nin oo soo diyaar garoobay waxaa la yidhaha way isu qabteen halkii bay ku xidhxidheen xidhxidhistii ay soo xidhxidheen bay maka ku keenay cumar bin khataab radia allahu canhu hijradiisiina sidaasay ahayd waxaanay runtii ahayd hijro ka tilmaaman allahuma salli calaa maxamed marka loo eego hijrooyinkii kale ee saxaabadu ay hijroodeen cumar bin khataab madiine markii la tegey saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ahayn tiro yaroo kooban wuxuu ahaa dadkii ag laasimi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam leanna nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine markii uu tegey waxa uu ku tegey cabdillaahi bin ubey bin salool ninkii la odhan jiray oo maalintaa u sharaxnaa aws iyo khasraj oo madiine deganayd inuu u taliyo idan markii la yidhi rasuulkaa yimid calayhi salaatu wasalaam ee aada loogu soo dhoweeyey magaaladii madiine ee muslimiintii ay aada iyo aada ugu soo dhoweeyeen ayaa cudur badan cabdilaahi bin ubey bin salool uu qaaday dabeete isaga iyo reerkiisa iyo in badan oo ku xidhnayd waxay noqdeen dadkii munaafiqiinta ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam u sameynay mu'aamaraadka badan waa tii keenaysay in nebiga calayhi salaatu wasalaam wax badan uu ka ilaaliyo waxaa ka mid ahaan doona sifooyinka aynu ka hadli doonno oo ah maqaaladii uu yidhi oo aynu soo ururin doonno ilaa afartan saxaabi wixii ay ka yidhaahdeen cumar bin khataab oo ay ku jiraan casharatu lmubashiriinka oo isagu uu ka reeban yahay ay ku jiraan saddex iyo toban saddex iyo toddobaatanka saxaabi ee ahlu safaa ay ku jiraan boqolka saxaabi ee ansaarta ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jeclaa ereyadii ay ka yidhaahdeen cumar bin khataab radia allahu canhu waxaynu ku ururin doonaa cajalad ka mida yacni cajaladaha aynu ka duubayno taarikhda cumar bin khataab radia allahu canhu leanna waa saxaabiga keliya ee saxaabadu ay yidhaahdeen idaa dahaba cumar raqa alislaam haddii cumar bin khataab islaamka laga waayo raqa alislaam islaamku waa dabcaya idan sifada caynkaasa ee ah cumar bin khataab maalinta uu islaamka ka baxo islaamku waa dabcaya ee ay gaadhay masalan abaa cubayd caamir binu jaraax oo ka mid ah casharatu lmubashiriinka inuu yidhaahdo allahuma laa tuxyinii bacda cumari ilaahayow cumar dabadi yaanan noolaan leanna cumar hadduu islaamka ka baxo islaamkii wax badan baa ka sii aho uu sidaa ku ducaystay saxaabo badanna ay kala mid ahaayeen cumar bin khataab radia allahu canhu madiine markii uu tegey waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka ilaalin jiray in la majara habaabiyo waana halka uu keeni ana lastu bikhabin walaakina alkhaba laa yakhtaba ana lastu bikhain anigu waxba ma khiyaameeyey buuhi cumar bin khataab walaakina alkhaba laa yakhtacu laakiin nin doonay inuu wax khiyaameeya weligay imuu khiyaamayn buuhi cumar bin khataab waxaanu ahaan jiray saxaabi yacni dakiya oo fadina oo aada iyo aada u fahm badan idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba wasiir buu lahaayo mid waa abibakar oo runtii aada u raxmad badnaa dadkana ku soo ururin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam midna cumar bin khataab buu ahaa waxa uu ka shaandayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha akhdaada ah ee dhaca ee allahuma salli calaa maxamed ay sameeyaan dadku waana ta keentay meelo badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu kula taliyo masalan madiine iyadoo la joogo ayaa cumar bin khataab wuxuu arkay dumarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu waa intii yacni qabla alxijaab saxaabadii iyo kuwii munaafiqiinta ahaa ay aada u arkayaan faqaala lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam yaa rasuula allah waxaan jeclaan lahaa buu yidhi dumarkaaga oo saxaabada iyo munaafiqiintu aanay arkayn wa huwa aladii sa'ala alxaqa subxaanahu alxijaab waana saxaabigii doonay in xijaabka la soo rogo ee ilaahay baryay isagoo doonaya in dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanay awood u helin kuwa munaafiqiintii inay ma garatay arkaan ama allahuma salli calaa maxamedin ay dhib gaadhsiiyeen darteed ayaa uu xijaabka u weydiistay ilaahay subxaanahu watacaala fanazalat aayaatu alxijaab iyadoo la aqbalayo ilaahay subxaanahu watacaala baryadii uu baryey ayaa waxaa soo degay aayaatu alxijaab waxaa ka mid ahayd fahamkii cumar bin khataab radia allahu canhu in badan uu fahmay inuu ku yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii khamrigii uu batay oo warkii saxaabadii oo khamriga cabbaysa oo salaadii gelaysa ilaa xad yani bacdu asaxaaba aayaadkii ay isweydaariyeen uu ilaahay subxaanahu watacaala bariyey uu yihi yaa rabbi alkhamru yudhibu alcaqla yani khamrigu caqligii waa kaxaynaya waa yufsiqu asalaata salaadiina waa jeexaya ee wuu xadgudbinayaa ilaahay xal nooga soo samee marka cumar bin khadaab waxaa la yidhaahdaa isagaa ilaahay baryey fanasalat aayaatu taxriimi alkhamr jaranjaradii ugu dambeysay lagu xaaraantinimeeyey khamrigana waxaa lagu aqbalay ducadii cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa ka mid ahayd cumar bin khadaab radia allahu canhu meelaha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay ee maskaxdiisu ay keentay dagaalkii beder markii la galay ee muslimiintu ay guulaysteen oo ahaa dagaalkii ugu horreeyey muslimiintu ay galeen ayaa markii la qabtay toddobaatan ka mida raggii ugu adadkaa quraysheed toddobaatanna la dilay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu doonay in rasuulku uu furto oo madax furasho uu ka qaado waxa uu ku yidhi yaa rasuul allah nimankaasi waa nimankii islaamka dhibay dhib badanina waa ina soo kala gaadhay kuwaasi waa kuwii ugu horreeyey si ay qurayshi ugu quusato aynu laynaya rasuul allah marka abubakar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalam waxa maya madax furashaynu ka qaadan waxaa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madax furashadii ka qaaday kadib baa aayaadkii lagu canaananayey yani ay soo degeen iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la leeyahay uma ay sugnaanin nebi iyadoo islaamkii uu bilow yahay oo gaaladii layshayo inuu madax furasho qaato marka abubakar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ooyaya buu yimid cumar bin khataab wuuhi yaa rasuul allah maxaa idinka oohiyey haddaa ii sheegtaan oo shay xaqa ay tahay anna aan idinla ooye wallahi yaa cumar buu yihi haddii aanad yani adigu noo bixin oo aanad intii adigu naga soo horjeedsan waxaa nagu dhici gaadhay cadaab ina camima oo ilaahay nagu qabsanayo maxaa u yeeli weydeen taladii cumar bin khataab radia allahu canhu culimmadu waxay leeyiin koob iyo toban meelood ayuu ku khilaafay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar bin khataab koob iyo tobankaasiba isaga ayaa qur-aanku uu ku yeelay rasuulkana waa laga tegey calayhi salaatu wasalaam lix culimmadu way isku waafaqsan yihiin koob iyo tobankaasi shanna khilaaf baa ku jira idan halkaa waxa aynu ka garanaynaa oo aynu ka tilmaansanaynaa cumar bin khadaab radia allahu canhu intii uu la noolaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu u ahaa buddhigga koowaad waxaa xusid mudan intuu la noolaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam meelihii uu istaagay ee layaabka badnaa dagaalkii sulxulxudaybiye sulxulxudaybiye waa ogeydeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxay waxa uu ku soo baxay maka waa tegaysaan waa soo cumraysanaysaan xajka waa soo dawaafaysaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo baxay laqad sadaqa allaahu rasuulahu aru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraamu in shaaa allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusukum wamuqasiriina laa takhaafuun facalima maa lam taclamuu fajacala min duuni dalika fatxan qariiba ilaahay waa u dhabeeyey rasuulka riyadiisii waktigii uu ku yidhi latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin waa geli doontaan xaramka idinka oo aaminah marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam marnaba isma odhan waa lagu soo celinaya sidiibu kusoo dhaqaaqay saxaabadana wuxuu ku yidhi waa gelaynaa oo waa tegaynaa inkastoo rasuulka aan lagu odhan calayhi salaatu wasalaam waktigaasi ayaad gelaysa ikhwaani sidaynu ognahay qurayshi way ishortaagtay waa loo diiday inay galaan sulxulxudaybiya halkeedii noogu tegi laakiin inta cumarun baynu ka xusaynaa saxaabada markii loo diiday weliba waxaa la gaadhsiiyey in laga saxeexo heshiiskii ugu adkaa ee uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiiskaa waxaa ku jiray sanadkan noqo sanadka dambena kaalay oo xaj sanadkan noqo oo ninka annaga naga yimaada ee gacantaada soo gala ee islaamo noo soo celi ninka adiga kaa yimaada ee kaa soo baxsado wuxuu doonaha soo sameeyana kuu soo celin meyno ilaa xaday gaadhay suhayl bin camri ninkii la odhan jiray markii uu qorayey ee xataa heshiiska la qorayey ayaa isagoo uu la qorayo bismi illaahi araxmaani araxiim markaasuu yidhi yaa maxamed laa nactaqid alraxmaan alraxiim nebigu waxa uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim wuxuu yidhi yaa maxamed ma rumaysnin alraxmaan alraxiim ilaaha raxmaanka ah ee raxiimka ah anaguma rumaysnine labadaas sifo naga reeb buu yidhi oo ka masix oo waxaad ku qortaa bismika allaahumma qurayshi waxa ay taqaanay magacaaga ilaahayow intaasuu noogu qortay cali bin abi daalib baa qoraya wuxu uhi yaa rasuula allah anigu ka masixi maayo markaa rasuulku waxna muu qori jirin waxna muu akhriyi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi aniga farta ii saaranaa ka masixi markaa rasuulkaa ka masixi haadaa maa caahada rasuulu اllaahi sala allahu calayhi wasalam kelmaddaa rasuulu llaahi ayaa haddana suhayl bin camri uu yidhi dee rasuulkii ilaahay anigu kuma aqoonsaniyo naga masax buu yidhi haadaa maa caahada moxamed bin cabdillaah binu cabdiilmudallib binu haashim binu cabdi munaaf binu qus adugu sidaa buu yidhi erayadii aynu isla naqaanay qor iyadana cali bin abi daalib wuu diiday inuu masaxo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi farta ii saar suhaylkii baa tuso sidii buu haddana uga masixay ikhwaani heshiiskaasi ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa heshiis furitaana laakiin cumar bin khadaab markii loo akriyey saxaabadii loo akriyey buu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yidhi horta abibakr buu yimi alasnaa bilmuslimiin alaysa haada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alaysuu bilkufaar miyaynaan muslimiin ahayn miyaynaan xaq ku taagnayn miyaanay kuwaasi gaalo ahayn lima najcalu daniyata fii diinina maxaanu diintayda u hoosaysiinina ayuu yidhi cumar bin khadaab shuruuddaasi marnaba sidee aanu u aqbali karnaa buuri arrintii caynkaa ahayd ayaa abibakar uu ku yidhi waa rasuulkii ilaahay baa sidaa gartay anna waan ku yeelayaa buu yidhi abibakar buu ka tegey wuxuu tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam alasta rasuula allah alasnaa cala alxaq alaysu cala albaatil miyaanad rasuulkii ilaahay ahayn miyaanan xaq ku sugnayn miyaanay iyagu baatil ku sugnayn lima najcalu daniyata fii diinina yaa rasuul allah maxaanu diintaydu u hoosaysiinaynaa buuri markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo u caqli celinaya cumar wuxuu idhi ana cabdullaahi wa rasuulah wa ana utiicu amrah walan yuayicanii aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam anigu addoonkii ilaahay baan ahay iyo rasuulkiisa waxaan aqbalayaa wuxuu ifaro ilaahayna idayici maayo cumaro marka cumar bin khadaab radi allahu canhu oo runtii asxaabi aada u la yaab badan waxay ka mid ahayd mawaaqiftii uu istaagay ee tilmaamaysay siduu u ahaa saxaabi khiiro badan oo xaqa ku ad adag oo allahuma salli calaa maxamadin yani aada ugu toosay waxaa xusid mudan sidaa ogtiin fatxu maka waxaa sir yari ay ka fakatay axad asaxaaba oo la odhan jiray xaadi bin abi baltaca oo ahaa saxaabadii waaweynadii reer beder waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaya inaan warku ka bixin baa saxaabigaasi warkii bixiye waayo reerkiisa ma ka deganaayo wuxuu jiri nimankaas bal inaad xidhiir ku yeelato ay reerka ku nabadgeliyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkii baa loo sheegay zubayr ibn alcawaam iyo cali bin abi taalib uu ka daba diray safarkaa gabadh baa sida gabadhii baa warqadii laga soo qaaday xaadib baa warqadiisii laga helay rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa xaadib u yeedhay wuxu uhi maxaa kuu kalisa wuxu uhi yaa rasuula allah iimaankaygu waa haabit diinta ilaahayna waan ku kalsoonahay laakiin reer baanan ku lahayn meeshii waxaan is nimankii reerkaa ku ilaaliya cumar bin khataab baa istaagay yaa rasuula allah waa munaafaqooday waa inaan halkiisa ku dilo buu yidhi yaa rasuula allah maadaam sirtaadii uu fidiyey quraysh uu u fidiyey oo aynu ishayno yaa rasuula allah aan halkiisa ku dila buu yidhi si arrinkuba u kala caddaado arrinkaba loogu kala dhaqaamo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar waa ka joojiyey laakiin cumar bin khataab mawaaqiftii u istaagay ayay ka mid ahay waxaa xusid mudan maalintii uu dhintay ninka loo yaqaano cabdilaahi bin ubeya bin salool oo runtii ahaa nin aada u dhib badan rasuulku calayhi salaatu wasalaamna dhib badan soo gaadhsiiyey ayaa inankiisii u yimid oo yidhi yaa rasuula allah waxaan doonaya inaad ku tukato cabdillahi bin abi bin sal waa ninka gaari inuu yidhahdo xaaskii rasuulku wuu sinaystay ee madiine oo dhan ka dhaadhiciyey waa ninka intaasoo gorjilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam isku dayey intaasoo caqabadood buu rasuulka alayhi salaatu wasalaam ku ah laakiin saxaabi qiimo badan buu dhaloo cabdilaahi bni cabdilaahi bin ubey bin salo lo odhan jiray marka inankiisii baa doonay inuu kusoo tukaday wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah kaalay kusoo tuko nebigaa raacay cumar bin khataab baa utuku yidhi yaa rasuul allah ma cabdilaahi bin ubey bin salool baad ku tukan doontaa buu yidhi yaa rasuul allah ha ku tukan waa ra'sulmunaafiqiin makaasaa maanta ilaahay aada naxariis iyo dembi dhaaf u weydiin doonta oo aad ku dul tukan ha ku dul tukanin buu yidhi ya rasuulallah markaa ikhwaani fi illaahi walaa tusalli calaa axadin minhum maata walaa taqum calaa qabri ilaahayna waa la hadlay markii isagoon ku tukan waxaa la leeyahy sidaa cumar raac walaa tusalli calaa axadin minhum maata mid munaafiqiinta ka mida oo dhintay ha ku tukanin walaa taqum calaa qabri qabrigiisana ha isdul taagin cumar baa saxe sidaa raacbaa lagu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ikhwaani intaa kooban si aynu u ilaashanno wakhtiga waxa aynu ka xusaynaa mawaaqiftii uu cumar bin khataab radi allahu canhu uu la lahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maalmihii uu dhimanayey sidaynu ognahay ee dhimashadiisii ay sii dhowdahay ayaa waxaa dhacday in saxaabadu markii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu dhintay ay iskugu yimaadeen meel ay ku urureen iyadoo runtii laysku qabtay cidda talada muslimiinta qabanaysa sidaynu ognahay muhaajiriintu boqolkiiba afar bay ansaarta ku noqonayeen saxaabada markaynu boqol ka dhigno intooda ugu wanaagsan afar bay noqonayeen muhaajiriinta lix iyo sagaashanka kale ansaar bay ahay sidaasay reeshiyadu kala ahay macnaheedu waxa weeye ansaarta ayaa intaasoo goor ku soo labanlaamaysay marka aynu eegnay dhowrka kun ee saxaabi ee ugu muhiimsanaa ee nebigu calayhi isalaatu wasalaam boqol iyo afariyo toban kun oo saxaabi buu la hadlay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maalintuu dhimanayey tirada xulka ah ee saxaabada xulkii saxaabada waxaa badankoodu uu ahaa yacni ansaarta laakiin xagga tayada dee muhaajiriinta ayaa hoggaankii saxaabada ahaan jiray idan ansaartu dhinac bay u baxday muhaajiriintiina dhinac bay u baxday waxaa runtii la yidhaahdaa cumar bin khataab radi allahu canhu markii uu arkay arrinku siduu yahay in muslimiintii ansaartiina ay yidhaahdeen maanta annagaa muslimiinta ugu tiro badan annagaanay tahay in amiir uu naga soo baxo haddii kalena laba amiir aynu samayno ayaa saxaabada qaarkood ay tale ku jeediyeen wuxuu aha cumar bin khataab ninkii boobay ayidhi yaa macshar alansaar islaamka waa u gargaarteen islaamku idinku idinku hana qaaday maantana si islaamku uu hana qaado kaa ugu fadliga badan le ayaynu la baayactamaynaa abubakr buu yidhi gacanta soo fidi markaasuu salaamay faqal ubaayicuka cala alkitaabi waassunna waxaan kugula baayactamayaa kitaabka iyo sunnaha iyo inaad raacdo dariiqii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa kala jabkii kowaad leanna rasuulku muu odhan abubakar baa khaliifa muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aniga dabaday ciddaa doorta iyaguu uga tegey saxaabada idan saxaabadu inay iskhilaafto waxaa soo afjaray cumar binu khataab radia allahu canhu kadib markuu la baayactame abubakar saxaabada intii kalebana oo kalsoonidii bay qaateeno halkii abubakar kula baayactay waxaa xusid mudan intii uu joogay talada abubakr bin abi qaxaafa oo ahayd laba sannadood iyo saddex bilood waxa uu hayay cumar bin khataab radia allahu canhu maktab alqadaa maxkamaddii muslimiintu ay lahayd ee madiine fadhiday isagaa u fadhiyey saxaabigaa loo yaqaanay abubakr wasiirkiisii koowaadna wuu ahaa waxaala sanad markuu joogay ba abubakr uu yimid wuxu uhi abu bakrin walaal meeshii sanad baan fadhiyo cid iigu iman weydi buuri cid allaalihi cid ishaysata oo aan kala saaro waan waaye oo waxyaalaha runtii aada u tilmaamaya shareecadda islaamka waa nimankii ka gaadhay oo axyaanan ilaa bakri akhaana idaa maa lam najid ilaa akhaana dilka waxay ka gaadheen mararka qaarkood reer beni bakri baanu ku yara meja baxsanaa haddaanu cid kale aanu la dagaalano weyn sanad kaamila ayaa cumar binu khataab waaye cid u timaada markaasuu yidhi walaal shaqo islaamka u dhaanto oo aan u qabtay ii wareejiyo tan iga wareeji waxaa xusid mudan mawaaqiftii layaabka badnayd ee uu iska taagay khaalid bin waliid radia allahu canhu sida ogtiin xuruub uridda dagaalada markii la gelayay khaalid bin waliid isagaa hoggaankii ugu sarreeyey ahaa ee ciidamada muslimiinta ninka loo yaqaano malik bin nuwayra sidaa ogtiin ninkaasi waa la qabtay ciidamadiisiina waa la jebiyey gabadhiisa oo mutamim la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa war ninkaasi nabadgeliya kelmad baa jirtay luqadda lahajaaj baa jira dadka carbeed lidaalik baa culummadu ay leeyihiin alqira'aat asabca qirooyinkan maanta shan toddobada ah ee qur'aanka lagu akhriyo waxay waafaqsan yihiin qaabkii ay u hadli jireen ee luqada ay u yaqaaneen dadkii carbeed ida waxaa jira erayo badan oo dadkii carbeed ay ku kala gejisnaayeen malik binu nuwayra waa la dilay culummadu masalan cumar bin khataab oo maktabkii maxkamadda hayey markii la yidhi ninkaa waa la dilay gabadhiisiina khaalid bin waliid baa guursaday ayuu warqad adag u diray ma waxay gaadhi dadka marka aad sabiso halkaad ka soo dhoweyn lahayd inaad dumarkoodana guursato buu ihi khaalid bin waliid waxaa la khaalid markuu soo galay isagoo ciidamadii xuruubu ridda oo dhan soo jebiyuu madiine soo galay ayaa markii ugu horreysayba cumar bin khataab cumaamadiisi uu ka dhaftay markuu masaajka soo galay ma waxaad gaadhay buu yidhi inaad dadka aad jabiso oo aad weliba hoos u layso oo aada weliba dumarkoodana guursato marka ummu tamiim gabadhii runtii ninkaasi uu qabay waxaa guursaday khaalid junud radia allahu canhu waxaan uga socdaa cumar bin khataab wuxuu ahaa saxaabi xagga dambeynu kaga warrami doonaa intii uu talada hayay aan ogolayn hoggaanka dadka muslimiinta ah ee guud iyo ka dhexe iyo jaranjarrada hoggaanka uu leeyahay in la helo fangor qof uu ku sameeyo laannu khaalid bini taariikhdiisa in badanna waynu ka hadalnay waa ninka keliya ee boqol kun oo mujaahid hadduu maanta yidhaahdo bari aynu u jeedsan ay u jeedsan jireen boqol kun oo mujaahid hadduu yidhahdo galbeed ha loo jeedsana ay u jeedsanayeen awoodda muslimiinta ee ciidanna xataa saxaabada marka la leanna mujaahidiintu uumay badnayn culummadii saxaabada waxayn dad intay ashahaajeen islaamkii fahmeen jihaad ku dhaqaaqay ilaa intay ka istishhaadeen idan badankoodu qur-aanka waxay ka yaqaaneen afar suuradood qaar baa laba suuradood ka yaqaaneen qaar baa suurat alfaatixa oo keliya ka yaqaaneen qaar ilaahay uu ku islaamiyey boqolaal magaalo ayaa qur-aanka intaa ka yaqaaneen idan waxay ku raadiisnaayeen khaalid bind radia allahu canhu marka cumar bin khataab abubakr baa ugu yimid markaasuu yidhi yaa cumar iskaga teg buuri khaalid bin waliid waayo ilaahay baa gaalo ku duleeyey wuxuu ihi waan gartay buu yidhi ilaahay inuu gaalo ku duleeyey laakiin maaha buu yidhi inuu xadgudbo oo khaalid bin waliid uu la yimaado shay wax ku dhimayo hoggaanka dadka muslimiinta waana inaad weydiiso buu yidhi sababtii gabadhaa uu ku guursaday waana inaad weydiiso wixii uu ku dilay ninkaa loo yaqaana malik bin nuwayra marka culimmadu waxay leeyihiin markii la taxliiliyey khaalid wuxuu yidhi qabta oo ilaaliya kelmaddii qabta ayaa dadkii muslimiinta ee carbeed badh ka midii waxay u fahmeen luqadeedii markay u eegeen dila markaa sidaasaa lagu dilay malik binu nuwayra markii cumar binu khataab iyo abibakr iyo khaalid bin waliid la kala saarayeen oo uu leeyahay cumar binu khataab ha lagu adkayo khaalid bin waliid abibakrna uu leeyahay mee walal aynuu cudur daarina halkaasi ayaa saxnaanteedu ay ka timi waxaa xusid mudan cumar binu khataab intii abibakar uu la joogay waxa uu ahaa ka keliya toosiye waxaan uu ahaa ka keliya ee kaba ee ka ilaaliya hoggaankii dadka muslimiinta ah inay cid kale leexisho leanna abibakar bin abi quxaafa sidaynu horenaba in badan u sheegnay wuxuu ka tirsanaa reerkii ugu yaraa quraysha wayuqda alamru xiina tagiibu tiimu yani waxaa la xukumaa arrinka iyadoo ay reer benitii maqan yihiin walaa yusta'danuuna wahum shuhuud hadday joogaanna waxba lama weydiiyo reer yar buu ka dhashay idan cumar bin khataab baa intii uu talada hayay labadii sannood iyo saddexdii bilood isaga ayaa u ahaa yani magaratay xoog sidaynu ognahay maalintii abibakar uu xanuunsaday laba sannadood iyo lix bilood kadib wuxuu iskugu yeedhay dadkii muslimiinta ahaa ee ahaa hoggaankii saxaabada waxaa weydiiyey bal cidda talada muslimiinta lagu wareejiyo waxaa ku kalifay muslimiintu markaa shaam bay joogaan ciidamadoodu ciraaqna way joogaan islaamkii aada buu u fidaya waxaan u maqlay waktigaasi in muslimiinta ay u heshiinayaan labadii boqortooye taasi waxay keentay cumar bin khataab radia allaahu canhu inuu ku hamiyo oo isdhaahdo maanta madaha cumar baa talada muslimiinta ka gudbin kara laakiin abubakar muu goosan ilaa uu la tashado dadka muslimiinta wuxuu yeedhay cusmaan ibnu cafaan wuxuu yeedhay dalxa bin cubaydallah wuxuu yeedhay saciid bin sayd wuxuu yeedhay cali bin abi aalib wuxuu yeedhay sacad ibn lwaqaas wuxuu yeedhay subayr ibn alcawaam wuxuu hi walaal waxaan aad baan u xanuunsanayaa waxaanan u malaynayaa buu yidhi tii aan ku dhimanayay inay tahay marka waxay igula talisaan buu yidhi oo aad ka hadashaan bal cidda aan taladii ku wareejinaya waxaa hadlay allahuma salli calaa maxamed cali bin abi aalib wuxuu yidhi maxaan ka idhaahdaa nin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay in allaha qad jacala alxaq calaa lisaani cumar nin ilaahay le nin uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay carabkiisuu islaamka ku sugay ninka uu yidhi maxaan ka odhan doonaa cusmaan ibnu cafaan baa isaguna hadlo wuxuu idhi waxaan ogahay buu idhi inta u hoosaysa inay ka khayr badahay inta u sarraysa macnaheedu waxa weeye ikhlaaskiisii inuu ka badan yahay inta inoo muuqata ayaan idiin caddaynaya buu yidhi cusmaan ibnu cafaan saxaabibo kelmad buu yidhi akhiiran waxaa hadlay dalxa bin cubaydallah anigu waxaan ku odhan lahaa buu yidhi talada ha u dhiibin cumar bin khataab waana ta runtii la yidhaahdo abubakar oo runtii ahaa saxaabi aada u dhibirsan waa maalintii keliya ee go-aanka uu ku gaadhay allahuma salli calaa maxamedin inuu caddeeyo gartiisa leanno waxaa la yidhaahdaa waxaa la hadlay dalxa bin cubaydallah markaasuu ku yidhi yaa akhi maada taquulu lirabbik maxaad ilaahay ku odhan doontaa markaad tidhaahdo dadkii muslimiinta ah waxaan kaga imid cumar bin khataab radia allahu canh dabeete isagoo abubakar oo runtii gartiisa sheeganaya saxaabi aada u hal adagna ahaa marka xaqa uu ku taagan yahay atukhawijinu billaahi subxaanahu watacaala waar macnaad ilaahay igu baqadgelinaysaa buuri wallahi ilaahay waxaan ku odhanayaa buuri ilaahay waxaan kaga yimid muslimiintii kii ugu khayrka badnaa maantana waxaa idinku khayr badan buu yihi cumar intaa markii uu kaga dhameeyey ayaa muslimiintii oo dhan loogu yeedhay waxaa la yidhahdaa abubakar gurigiisu wuxuu ku xidhnaa masaajidka oo halkaa daaqadu ay tahay markaa gurig masaajidka laga baxo gurigiisaa la geli jiray saxaabada kale oo dhan rasuulku uu ka awday abubakar oo keliya u daayay abubakar markaa halkii baa laga soo saaray intaasuu kala soo dhacay daaqada muslimiintao dhan buu la hadlay ayuha almuslimuun waxaan doonayaa maanta inaan idiin dooro ninkii talada muslimiinta qabanayay ismacuu wa atiicuu maqla oo yeela waana cumar bin khataab radia allahu canhu samicnaa wa adacnaa yaa khaliifatu rasuuli illah waanu aqbalnay oo waanu yeelnay khaliifkii rasuulkooba yidhaahday waxaa xusid mudan abubakar wuxuu u yeedhay cumar bin khataab si uu taladii muslimiinta ugu wareejiyo gurigiisuu ugu yeedhay isagoo runtii sakaraadkuna uu hayo aadna u xanuunsanaya waxa uu ku yidhi yaa cumar waxaan doonaya inaan taladii muslimiinta kugu wareejiyo halkii bay ku wada hadleen wada hadalkii ayaa allahuma salli calaa maxamedin waxay gaadhay in runtii cumar bin khataab uu ku yidhaahdo abubakr ya abubakrin ma waxaad doonaysaa inaad talada muslimiinta ii dhiibto iyadoo aada og tahay inaan kugu khilaafsanay arrimo badan bal halkaa walal aada ha loo eego alxubbu maca ikhtilaafi wijhati الnadar waa labadii cid iskugu jeclaa arrimo badanna way ku kala tagsanaayeen wuxuu idhi maxaa ma garatay aynu ku kala tagsannahay wuxuu idhi waxaan ogahay inaan kugu diidanahay ciidamada muslimiinta oo dhan saxaabiga haysta waa khaalid bin waliid waxaan kugu diidanahay buuhi mushaharka muslimiinta aada siiso oo reer beder iyo kuwii maka soo islaamee dirqi ku islaamay aada u sinto oo aanan anigu simayn arrintii bay ka doodeen wuxu uhi wal khaalid bin waliid maxaa kugu kalifay inaad casisho wuxu uhi waan casilaya walaal in badanna waan kuu sheegay waxaanan ku casilaya buuhi waa abtigayo adiguma taqaanid anigu aad baan u aqaanaa buu ihi ilaahay muslimiintuu ku fitneeyey caqiidaduna way khaldamaysaa buu yidhi haddii aan khaalid bin waliid la casilay halkii bay aada uga doodeen doodii waxay gaadhsiiyeen inuu yidhi go-aankaygu waa kaas ilaa xad uu gaadhsiiyey abubakrin waa nin ilaahay gaalada ku duleeyey kelmadda la yidhaahdo acajisna alummahaatu an yelidna misla khaalid hooyooyinku miyay ka caajisteen ina khaalid binu waliid oo kale islaamka u dhalaanna waa uu xusuusiyey cumar binu khadaab radia allaahu canhu abubakr maalintaas arrintaa markii ay sidaa ku dhameeyeen buu yidhi waa ka warran mushaharka muslimiinta ma waxay kula tahay wili abubakrow inaan simo nin khabaab ibn اlars iyo suhayb binu sinaan iyo bilaal bin rabax alxabash iyo zubayr ibn اlcawaam iyo sacad bin abi waqaas saxaabadaasi weligoodba rasuulka ag taagnaa ee toddobadii ugu horreeyey rasuulka rumeeyey ka mid ahaa iyo abasufeen binu xarb iyo sufeen binu umaya oo nimankii rasuulka ka soo horjeedaya laakiin markii maka laga qabsaday meelay tagaan ay waayeen islaamay ee rasuulka intaasoo gool jabiyey ma kuwaasan mushahaarka u simaya marna sii maayo buui laa ajcalu man qaatala lirasuuli illaahi kaman qaatala maca nin rasuulka weligiiba la dagaalamayey iyo nin weligiiba barbar taagnaa marna sii maayo waxau ku dhi waama sidaasa waxana waa adduunya buu abubakar yidhi ilaahay baa kordhiya badiyana innagu waxaa wanaagsan dadka muslimiinta inay isku saafay ahaadaan si aanay u kala sarraynin adduunkoodu walaalaynu sina leanna ninkii islaamnimadiisa hormarsaday ilaahay buu ku leeyahy cumar bin khataab baa yidhi waa taladaydii waan ku siiyey waxau idhi kol haddii aad maanta sidaa tidhi islaamku maanta wuxuu u baahan yahay nin idaa qaala laa qaala bimilifiin nin hadduu laa yidhaahdo afbuuxa laa ku yidhaahdo waidaa qaala nacam qaala bimilifiin hadduu nacam yidhaahdana afbuuxa nacam ku yidhaahdo islaamku maanta laba libaax buu ku dhex jira waa faarisiinta